waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal mar hore barnaamijyii halkan ka baxay sidaan ku soo qaaday labadii qarni ee lasoo dhaafay waxaa jiray rag soomaaliyeed oo dalkooda ka doolay ujeeddadooduna wax kale ma ahayne waxay ahayd inay dibadaha ka soo xoogsadaan raggaas oo markoodii hore reermihii u badnaa ma lahayn aqoon ay shaqooyin sarsare ku helaan sidaas awgeed baa intooda badan waxaa laga shaqaalaysiin jiray maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay ee iyaga oo badeeco ku raran qaaradaha dunida isaga goosi jirtay mar kale sidaan barnaamijyadaas qaarkood ku soo qaaday raggaasi inta ay maraakiibtaa saaran yihiin ee marsooyinka dunida ay kolba mid ka degayaan amaba ku hakanayaan waxay ahaayeen dhaqankii ay dhulkooda kala tageen rag ku adag dalalka shisheeye ee ay marayeen degaan kama dhigan jirin daara kuma yeelan jirin dumarna kama guursan jirin hamiga qura ee ay lahayeeni wuxuu ahaa shaqooyinkaas dhibta badan hanti wixii ay ka urursadaan inta la soo noqdaan inay geel ku gataan meelihii ay raggaasi ka dooli jireeni waxay u badnaayeen magaalooyinka cidhifka ku haya badaha gobollada waqooyi iyo kuwa waqooyi bari tira ahaan ma yarayn ha yeeshee kuwii caanka noqday waxay ahaayeen oo keliya intooda maansada tiqiin sidaasna magaca ku yeeshay maanta haddaba aan iskiin baro badmareen raggaas ka mid ahaa gabyaana ahaa waxaa la odhan jiray ismaaciil nuur faruur buur sida loo badinayana bartamihii qarnigii labaatanaad nolol buu ku soo gaaray markii lagu dhudhumiyo gabayada tirada yar ee aanu ka helay wuxuu ahaa gabyaan murtidhaari ah maansayahan halkudhegyo shiiqsi lihii ay maansadiisa ku googo-an yihiin ilaa maantana dadka yaqaani ay hadalkooda ku quruxsadaan kolka maan maansooyinkiisii idinka siiyo aragtidayda tusaalayaal hadalkan idi markhaati u noqon kara allaha u naxariistee ismaaciil markuu badda u shaqo tagayay wuxuu ahaa nin reer leh oo xaas iyo carruuri ay miyiga u joogeen sida kuwii la ayniga ahaa muddo markuu baqnaadaba intuu markabka ka soo dego ayuu reerka tegi jiray dhowr toddobaad kolkuu joogana inta ka noqdo ayuu ka shaqo tegi jiray mar haddaba mararkaas ka mid ah oo badda uu ku laabanayay ayuu arkay afadiisii oo u umalsan wuxuu ku arkay caro aan qarsoonaynoo foolkeeda ka muuqata isagana ay u qabto show waa lagu dirayoo dumar baa inta u soo fadhiistay madaxeedii manjo u rogay waxay ku yidhaahdeen naahoogtooy ninkani muxuu kuugu filan yahay wuu tagaa oo muddo kadib soo noqdaaye ma intaas baad wax ka dhiganaysaa waa soo xoogsanayaa unbaa laga sheegaaye maxaa waxa uu soo xoogsado adiga kaa soo gaara korkaaga iyo xeradaada waxa uu ku soo kordhiyey noogama kaa muuqdaane ma ninka si iska tiraa markaas baa haweenaydii la gala markaas bay u juuq odhan weyday oo kolkuu wax u sheeg maagaba foolka ka dadabta dabadeed markuu inta doocdoociyey in lagu diray ay u caddaatay ayuu aftahanimadiisii micinsaday wuxuu tidhi tix uu ku maslaxaayo mooggan markuu soo noqdo wax walba oo ay jeceshahay tixuu ugu ballanqaadaayo ugu dambaystana uu kaga codsanayo inay dul qaadato inta uu soo xoojinayo ee dumarada kale uu baradheeraysiinayo wuxuu yidhi naag yahay ballani waa intaan beledka joogaaye waxaan sibraarka baraxuugu shubay inaan boqoolaaye barraan socon haddii aan tashiga la igu beenaynay baabuuradan raacayaa boor saciid qaban badda markaan tagaabaa risiqa lay badbadiyaaye waxa lay ballaqayaa albaab buuxa weligii berberaan ka soo degi anoo haysta maal badane way kuu baryootani kuwaa kuu budlulayaaye haddii aanan bakhtiyin dumar anaa bara ku dheerayne ibaxnaani naag yahay sidii baal ha fududaan dabadeedna sida la wariyey ballanqaadkaas wuu ka dhabeeyey soo laabadkiisii dambena wuxuu afadiisii u keenay marashi iyo dahab haweenkii ku diri jiray ay ku kuunyeen kana baryeen maalin haddaba maalmaha ka mida isagoo markaas inta shaqadii uu lahaa dhammaystay dhuxushiina inta shiday halkii lagu sugi jiray ku sugay ayuu ismaaciil nuur dheegga markabkii uu ka shaqaynayey dhinaca dhigay show wuu daalanaaye hurdo ayuu dheg yidhi riyo aad u macaan ayuu riyooday isaga oo hurdo qar ku jira ayuu raaxaysanayey wuxuu ku riyooday isaga oo miyiga soomaalida jooga isaga oo waran iyo gaashaan ku hubaysan isaga oo geel uu gatay dhex jooga iyada oo roob mahiigaanihi uu arlada maaruqay haddiibana uu dhulku wada cagaartay iyada oo caanuhu weelashii la haystay ay ka bateen isaga oo geedkii shirka doonyaysan oo rag badan la fadhiya isaga oo fiidnimadii afadiisii quruxda badnayd aqal ilaxir dugsoon leh kurahaasaa waaye raaxadaas isaga oo ku jira ayuu malaha agtiisa ka maqlay jaqaf iyo shadqan aanu jeclaysan wuu toosay indhaha ayuu kala qaaday mase dheeggii markabka ayuu dhinac u yaal waagu markuu u bariyey ayuu tiriyey tixuu ku tilmaamayo riyadii macaaneyd ee uu dabin ku naalooday iyo ugu dambaysta marka hurdada laga tooso iskeedaba sida aanay riyadu raandhiis u lahayn badmareen kale oo nuur la odhan jiray markabkana ay ka wada shaqayn jireen intuu ku halqabsaday ayuu yidhi nuurow miraaqada adduun meelaan xalay joogay miyigaan u baxay eensartiyo maylnimada qaatay maalkaan gatay iyo qaalmahan miibka ka asteeyey mahiigaankii da-ay ee arlada wada madoobeeyey maalkii dhaliyo caanahan laysu miyahaynin macsharkaan salaamay iyo shirkaan maaxay gacanqaadka maqrib dabadi reerkaan tageen maandha ka xishooday iyo marantidii ila fadhiday midab wanaaggeeda maqsinkaan galay iyo elexirkaan marada doonyaystay inkastaba mabsuudoo riyadu ma laha meekhaane miiraabidaydii dambe yaan toosay meel marane markab inaan ku jiro baan arkay iyo mawjad gudaheeda dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo tixa kale oo ismaaciil nuur faruur buur uu lahaa